xogayaha guud ee golaha mihnadinayaasha caafimaadka qaranka mudane maxamed cadow oo ka qayb galaya shirweynaha lixi tobnaad ee ururka caalamiga ah ee kormeerka caafimaadka ee emra kaasoo ka dhacay magaalada dublin ee caasimada dalka ireland ayaa faahfaahin ka bixiyey shirkaas uu dowladda soomaaliya ku metelayay waxaana xogayuu sheegay in soomaaliya ay la kaashanayso ururka caalamiga ah ee kormeerka caafimaadka sidii loo hubin lahaa xogaha mihnalayaasha caafimaadka ah ee qurbaha kaga imaanaya gaar ahaana kuwa ajaanibta ah ee usoo shaqotegaya gudaha soomaaliya si loo hubiyo tayada iyo aqoonta ay leeyihiin iyo inay yihiin dadkii mudnaa inay ka shaqeeyaan shaqooyinka caafimaad ay ka qabanayaan gudaha soomaaliya annagana soomaali ahaan waxooga soo qayb galnay inaan qayb ka naqanno shirarkan oo kaleeto wixii ka dhacayo waxaan rajaynaynaa insha allah waxyaabihii ka soo baxay oo aan rabna inaan bulshada la wadaagno inay naqdaan waxyaabo oo wax ku ool noo noqonayo inaan ku hormarino ee regulationska caafimaadka waddankeenna ka jiro waxyaaba aan ka baranayno waxaa ka mid ah inaan tababarro aan ka faa'iidno inoo kaleeto inaan isweydaarsano xogta howlwadeennada caafimaadka ee dibadaha nooga imaanayo ee waddankeenna imaanayo sidoo kaleeto kuwa waddankeenna wax ku bartay adduunyada aadaya inaan u helno aqoonsi inaan u helno tababarro inaan u helno xog isweydaarsi waxay kor u qaadaysaa marka jaaniska oo dhakhaatiirteena u heli karaan inay adduunyada shaqo ka helaan sidoo kaleete waxay kor u qaadaysaa dhakhaatiirta ajnebiga ah ama dibadaha wax kusoo bartay waddankeena imaanaya inaan iska kaashano waddamadan oo kaleeto qaabkii aan ku hubin lahayn inay yihiin dadkii saxda ahaa ee waddankeena usoo shaqo tegey oo la rabay inay ka shaqeeyaan iyo in kaleeto intuu shirka socday waxaan la kulanay organizationno badan oo ka qayb qaata verificationka documentska ay ka mid tahay data flow ayagana waxyaaba badan aan kala hadalno ay ka mid tahay sidii kor ugu qaadi lahayn hubinta xogta shaqaalaha caafimaadka ee dibadaha ka imaada iyo kuwa annaga aan dirnayba si ay meesha uga baxdo waxyaabo badan oo fojery ah oo la sameeyo oo adduunyada mataqaanaa ka dhaco ayagana ay u taagan yihiin inay hubiyaan foojaradaas oo kaleeto inaysan dhicin hadalkana ka soo baxaya xogayaha guud ee golaha mihinalayaasha caafimaadka qaranka soomaaliya ee ah inay hubinayaan tayada dhakhaatiirta ajaanibiga ah ayaa ku saadaya iyadoo dalka ay ku og shaqeeyaan tira dhakhaatiir ajaaniba kuwaas oo ka howlgala xurumaha caafimaad ee danta guud iyo kuwa gaarka loo leeyahay iyagoona ha bixiya adeegyo caafimaad ah oo kala duwan iyadoona dad badan oo soomaaliyeed ay su-aalo ka keeneen tayada aqooneed ee dhakhaatiirtaas ajaanibiga ah